oo laba nooc oo khalada isugu jirto dadka mas-uuliyiinta dalkan ka ahaa beriga laba nooc oo khalada ayay galeen kuwo khalad waxay galeen ah inay negligenti afka qalad waxa lagu yidhaahdo ay sameeyeen oo ay sahalsadeen dhaxalka ummadda soomaaliyeed ay leedahay ee malaayiin sano ka hor ay lahayd malaayiin sanoo kale soo socotana ay lahaan doonto inay dhayalsadeen oo aanay siinin muhiimaddii ay lahayd kuwo kalena waxaa lagu tuumi karaa inay dana gaara awgeed ay u bixiyeen dhulkaas oo ay ahayd wax qiimaha dhulkaas uu leeyahay noo gooy karaa inaanay jirin biyaha soomaaliya iskaleh weligeed inta dunida ilaahay abuuray ayay soomaaliya soo lahayd haddana inta adduunyada jiritaanka dunida ka dhiman soomaaliya way sii lahaan doontaa dowladda soomaaliya waxaa kaloo daliil u tahay in dhaartii aan u dhaaranay danta dalka dadka iyo diinta intaba inaan ka dhabaynay waana lagu handaday waana loogu cagajugleeyey wax kastaana lagu dayey waa diidnay markii aan isku daynay si kaleo nabadeed inaan ku helno weynay maxkamadaasaan tagnay maxkamaddii markaan tagnayna maxkamaddan xaq u malaa dacwadan inay qaado ayaana lagu yiri dacwadii ayaan geysanay dad soomaaliyeed oo aad iyo aad u tiro badan oo sharci yaqaana leh oo injineero cilmiga badda ah leh oo maxaan ku raha dowladda soomaaliya qeybaheeda kala duusan qaasatan garsoorkeeda ee leh dowladda leh shacabka soomaaliyeed ee dal iyo dibadba ku dhaqan leh ayaa u istaagay inay yidhaahdaan maya arrintaasi muxuu ahay baddeenna annagaa iska leh ka tag dhaafa baddeenna